ayadoo saakin magaalada baydhabo ay mudaaharadyo waaweyn ka dhaceen nagaga soo jeedo shariif xasan oo magaalada baydhabo soo gaaray ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo si weyn maanta ugu mashquulsan arrimaha ammaanka ee magaalada baydhabo mudane wasiir marka ugu horeysa kusoo dhawow raadiyo baydhabo iyo shabakada baydhabo media waxaan jeclaan lahaa bal inaad noo dulmarto xaaladaha inkastoo aan dareemi karnay inay arrimo badan ay ka socdaan magaalada baydhabo xaalku xagee maraya waxaa nagu maqaalaha shariif xasan inuu soo gaaray baydhabo
maya maya ma jiraan waxaa sidaa la socodsiga nimadii xalay ee odayaasha qasanka dowladda dhexe rag odayaala guddoomiyaha baarlamaanku u weyn yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dad baa la hadlay ninka maaragtay dhibka ka dhexooda ummadan soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan una midba sheeganayay inuu soo socdo oo dadkii ka hadal diiday ayaa naloo sheegay odayaashii xalay iyo maanta waxay soo saareen in shacabka arrintaasi ay ka hortagaan subaxii dadku waxay usoo wada dareereen shaqadii ay lahaayeen ay ka joogsadeen sidii ay banaanbaxyo nabadeed ay ku muujinayeen dareenkooda ayay usoo baxeen shacabka maanta magaalada baydhabo runtii reer koonfur galbeed abaalku u hayaa reer baydhabo abaal gaar ayuu u hayaa sida awal buu soo dhaweey guusha u dhigay ayuu maanta dowladnimadii iyo qarannimadii koonfur galbeed u sifaacay magaalada gaasilaayaya shacabka adoonsan oo sawiro istilaaf saaran oo ninkaas dhibka wado oo maxayada xildhibaanka ah oo xasan aadan la yidhaahdo oo dhibkiisa lagu diidan yahay ayay dadku maaragta kusoo banaan baxeen markii dambe ciidamadii ammaanka waxay amar ku bixiyeen in aan baabuur u socoto maxay ahayd ninkaas soo dhaweyntiisa isgudaha geli jirin amar baabuur ayaa horey u gudubtay baabuurtii kale lagu hadlay inay noqdaan waxay isku dayan inay maaragta ciidamada ammaanka koonfur galbeed ka amar diidaan si naxariis la-aan ah oo akhlaaqdooda maaragtay lagu saxaayo oo hadda kadib aysan u soo noqon doonin ayay maaragtay ciidanka u howlgaleen meeshii ayay maaragtay ka wada noqdeen
mudane wasiir xildhibaan shariif xasan magaalada baydhabo ma soo gaaray
annagu hadda waxaa nagu maqaalaa inuu magaalada buso ka soo doofay laakiin ma garanayna haddii hotel ku yaalla airboorka uu dhex degan yahay magaalada ma soo gaarin mana soo gaari karo magaalada gaasilaay gees waa xiran tahay ciidamada amisoomna aroortii hore ayaanu maaragtay u sheegnay inay arrimahaas xildhibaankaas qolaha kala baxaan shacabka rabitaankiisa ay yeelaan waxaa arrin in la xuso mudan oo loogu mahadceliyo mudan shacabka reer koonfur galbeed ee degan magaalada baydhabo kadib markii saddex saafiyo oo ciidamada amisom ay leeyihiin ay yimaadeen magaalada dhexdeeda oo caruur iyo haweenay dhalinyaro ay hor seexdeen taalayaashii laamiga iyo xabaayadda goleelka badnaa lahaa ay hor seexdeen saraakiisha amnisoomna ay ku codsadeen in wadada la baneeyo ayna sheegeen inaysan wadin xildhibaankaas xasan aadan albaabadii ay taalayaashii baabiyaashana fureen waxaa laga daryaayay shacabkii annaga ayaa u tagnay inay amisom aysan horay u soconin ayay maaragta shacabka amar ku bixiyeen annaga aa ka codsanay shacabkii inay dib usoo noqdaan amisom saladan eerboolka ay dib ugu soo noqdeen magaalada meel furan male ee nin yar iyo nin weyn rag iyo dumar caruur iyo daroole culamo iyo caamo magaalada gees iyo gees ayaa la taagan yahay dareenkoodan dadku aad bay u kacsan yihiin mana ogolaan doonaan in dowladoodii ay dhisteen la burburiyo mana uusan imaanin mana imaan karo dhanka kale waxaa nagu maqaalaha mudane wasiir in ciidamo gawaari tignika ama gawaarida dagaalka ku hubaysan oo idinka amar qaata ay magaalada saakay ee wadooyinka qaar ay joogaan arintaas ayadaa maxaad nooga sheegi kartaa
adeer maahane ciidanka koonfur galbeed soomaaliya ee dardurka ah aad bay u howlgaleen amaankay ka howlgaleen shacabka dibadbaxa nabadeed dhiganaya dareenkooda ummadeed muujinaya ayay difaacayeen nabadgelyaday ka qayb qaadanayeen kuwa diidan oo dowladdan la dhisay oo dadkooda doortay diidan ee wado fikir aan dalkan iyo dadkan laga lahayna waa ay u diideen inay magaalada maraan waana u diidi doonaan hadda kadibna dowlada halkan laga dhisay cid loo dul qaadan doono oo shir kale iyo arrin kale baydaba ku wadi doonta ma jirto insha allahu tacaala arintii dhanka hoteelka bakiin dad baa ku sugnaa erga ah sida wararku ay sheegayaan oo waxay eh, kolleyba idaacadaha u sheegeen iyo saxaafadda in toddoba iyo labaatanka bishan ay doorasho ka dhacaysa halkaas arrintii ayadaa maxaad ka yeelaysaan Eh, haddayse dhacdo in maamul kale lagaga dhawaaqo arrintaas soo dhabarjab idinkuma ahan idinka ka maamul ahaan shacabkaan maanta dhan celinaynay oo ciidamada maaragta korkorkaan celinaynay inay maanta bashiir tallaabo ka saabaan isadeen annagaa u diidnay ee, wadahadalaan horey ugu daynay odayaashii ay kusoo xadisteen khalad badan bay horey u galeen hadda kadib waxaan ku idhi mar labaad mar saacad waa kugu celinaya magalo shirkaana kama furnaanayo bakiinna lama joogaayo hotel caadi oo ay dadku nastaan ku daxweeyaan bay noqon doontaa oo madaxda maaragta koonfur galbeed ay tagto doorasho iyo dowlad kale halka lagama dhisi doono aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdifitaax maxamed ibraahim geesey oo qadka telefoonka magaalada baydhabo inoogu warramaya Eh, mudane wasiir aad ayaad u mahadsan tahay Vamos a cantar de orgánico.